nadaafaddu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha aadanaha haddii ay goobta ka baxdana waa midda sababta ah in uu dhasho cudurro oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa kuwaasi oo saameyn ku yeesha guud ahaan bulshada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo si weyn looga dareemayo horumarka dhanka dhismaha waddooyinka iyo bilicda magaalada ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo waxaa loogu baaqay ilaalinta nadaafadda magaalada magaalada gudaheeda iyo xeebaha maadaama magaaladu ay kasoo kabanayso dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo sidoo kale burburkii ku yimi qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada kismaayo ayaa booriyey bulshadu in ay ku dadaalaan islamarkaana ay ka qayb qaataan ololaha dib loogu soo celinayo bilicda magaalada iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhanka nadaafadda maamulka degmada golaha dhallinyarada ururka haweenka ayagoo iskaashanayaan mara badan waxay sameeyaan khashmaadkaas in meesha ay ka arooriyaan ay guwaan ay qaadaan meelaha looga taligal ay geeyaan waxba masoo korinayso qashinkaasoo la qaado ayadoo loo sameynin guddi dabakal oo qoladii meesha qashin ku shubto sharci loola degsan doono maadaama ay jirin nidaam oo lagu xaqiijinayo qashinkaas meesha lagu daadanayo aysan jirin qashin markii la qaado ismarkiiba dadkii qashinkii way soo qaadayaan way keenayaan marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda ugu badan dhanka nadaafadda waa dhankaas waxaa wax ka qaban karo dadka bulshada ku nool iyo dowladda oo iskaashatay caafimaad ahaan waxaa ka dhalan karaa cudurro aad iyo aad u fara badana ka dhalan kara sida infectionka ka dhalan kara typhoidka ka dhalan kara waxyaalo badana ka dhalan kara oo oo fanan iyo waxyaalaha jirka kasoo baxa dhankan waa in ay gacan mug weyn le ay ka qaataan wasaaradahaas oo si toosa ay u egaan subax walba shaqaale kormeer ah in ay u saaraan xitaa hadday noqon weyda inay baaminayta wax la siiyo inay iska wax ugu qabtaan waxaa laga yaabaa wadamo shisheeye inna looga yimaado deegaanka bilicdiisii anaa ka shaqayna deegaanka quruxdiisii anaa ka shaqayna hadha tufal celin waxay nagu noqonaysaa dadda meesha kuma nooleen jeermisaa ku noolaada wasaq iyo qashin iyo balaayaa ku nooleen marka waxaan bogaadinayaa in ay gacmaha isqabsadaan dadka dowlad goboleedka jubbaland runtii horta ururka dhalinyarta in badan way ka qayb qaateen arrimaha noocan oo kale nadaafadda ku saabsan wax badan gacantooda way ku xaaqeen wax badan way sameeyeen way hagaajiyeen waxaa kaloo sidoo kale kaalin muhiima ka qaatay ururada haweenka marka ururada bulshada in badan oo isku dayaan in deegaankoodii bilicdiisa ay soo saaraan oo dadkoodina micnaha bakteriyada iyo jermiska iyo waxaas dhammaanna ay ka dilaan way u taagayn nahar iyo habeen laakiin waxaa jirta caqabadaha soo lalaabto in wixii shalay aad samaysay maanta waxba kamid jiraan ay yihiin sidoo kale waxaa arkaysaa xaafadan oo lagu nool yahay oo maaragtay tuubada micnaha kasoo baxayso tuubadan banaanka biyihi kusoo shubto sidoo kaleeta waxaad arkaysaa bariiskii iyo wixii xalay la cunay oo banaanka iskaga soo daadanayo sidoo kaleeta waxaad arkaysaa cunugii xaafadda kasoo baxay oo wixii iska kor fadhiyo oo maaragtay haddana xaafadda iskaga laabanayo waxaa jirta xeebta sidoo kaleeta xeebta qashinkeeda wuxuu ukala baxaa laba mid badda caadi iska keentay iyo mid haddana xaafadihii ay kusoo shubaan sidoo kale xeebtu waxaad la mari karin qashin oo kii badda kusoo shubtay iyo kii kaleeto marka laisku daro xitaa waxaad aragtaa lafooyin wax iskeel waxaas in badan baa annaga urur dhalinyarta aan iska kaashanay aan samaynay aan hagaajiso ku daynay laakiin haddana waa waxba kama jiraan dhismayaal kala duwan oo waddooyin muhiim ah ayaa ka socda magaalada kismaayo kuwaasi oo dib u soo celinaya bilicda magaalada ay lahayd sidoo kalena waxaa arrinkaasi si weyn u soo dhoweeyey bulshada ku nool magaaladaasi